Wasaaradda Waxbarashada Somalilan ayaa gobolka Maroodijeex tababar uga furtay konton iyo sideed xubnood oo ah kormeerayaasha Maroodijeex, Hawd iyo Gabiley. Tababarkan oo socon doona muddo lix bilood ayaa lagu baran doonaa sidii ay u dardargelin lahaayeen howlaha shaqo ee kormeerka goobaha waxbarashada. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Somalilan Ismaaciil Ducaale Yuusuf ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan.
muhiimad weyn buu u leeyahay wasaaradda muhiimad weyn buu u leeyahay waxbarashadeenna waxa weeyaan priority buu inoo yahay oo muhiimadda waxa- waxa waxaan saarayno ee, shanta sano soo socda inaynu muhiimadda number one inoo tahay in sidaynu u improve karayn lahayn ama aynu u kicin lahayn ee tayada waxbarashadeenna sidaynu u kicin lahayn Ee, hore muddooyinkii dume wax- wasaaraddeena iyo waxbarashada dalka waxay soo martay marxalado kala duwan wakhtigii dalka lagu soo noqday Ee, wakhtiga waa ka wada war haysaan mar baan de waxba inoo aasaasnayn mar bay fidinta ahayd ee, inaynu gaadhno meel kasta oo dalka ka mid ah in waxbarashada gaadhsiino muddoba imika waxaynu ku jirnay sidii ee, muhiimada ay noogu lahayd muhiimada ay inoo- inoogu noqon lahayd kor u qaadidda tayada waxbarashada dadkeena Qaar ka mid mas'uuliyiintii ka qaybgala ayaa ka waramaya tababarkan iyagoo soo dhoweeya tababarada noocan oo kale ah.
talo muxuu ku weydiinayaa iyo muxuu ku odhanayaa kormeerihii nooca ahaa baynu u baahan nahay waxay dan u tahay maamulayaashii iyo dugsiyadii waxay ta- dan u tahay qaranka oo dhan waayo waxaa la rabaa inaynu soo waxaynu nahay warshad warshad waxaa laga yaabaa inaad daqiiq yar soo saarto laakiin warshaddii warshadaha aynu nahay inagu waxaynu soo saaraynaa ardaygii caafimaad ka shaqaynayey waxaynu soo saaraynaa ardaygii qaranka oo dhan hawlahooda wax alla wixii qabanayay oo dhan baynu soo saaraynaa waxa ugu weynee laydinka rabaana waxay tahay idqaan inaan waxa wanaajina camalka aan qabanayno way camalku waxa wax ku noqdaa waxa weeye qofku mas-uuliyadda intuu iska saara ayuu noqonayaa Tababarkan ayaa door ka qaadan doona in kormeerayaasha goobaha waxbarashada ay si wanaagsan u kormeeraan xarumaha ay tegi doonaan.